بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ودنبينتي شلي وحين مرين موجبات الغسل waxyaabihii maydha waajibinayay oo musanifku raximahu llahu tacaala raxmatan waasica uu inoogu sheegay shan aynuna nidhi shantani waa shanta qofka isaga naf ahaantiisa kaga waajibaysa oo bimacnaa ficil isaga xaggiisa ka yimi ama arrin isaga xaggiisa ka soo fulay lagaga yeelanayo tan noocaasi ahina waxay waajibsanaysaa niyo oo mar haddii wuxuu adiga kaa soo jeedaan niyatu markaa masalan qusli ayay waajibsan shantaasibaa shanta qofka xaggiisa ka soo fulaya niyada waajibsanaya ah ta lixaad waxaynu ku tilmaannay inuu yahay shay kugu waajibaya masalan bisababin aakhar cid kale sababkii kuugu waajibaya oo bimacnaa inaad maydho adiga kugu waajibi maayo dee inaad adigu ismaydho eh dee inaad ciddaa maydha baa kugu waajibaysa oo adiga maydh ku saarmaysa maaha shantani waa shantii adiga ku saarmayay laakiin taa kale cid kale inaad maydho ayaa kugu waajibaya oo meydkii ah midda kale niyada markaa quslu mayit ma waajibayso oo waxa weeye maydka maydhiisa niyadeedu waajib kugu noqon mayso marka taasi buu musanifku iskaga tegey oo halkii uu ka odhan lahaa muujibaat lqusli sita ayuu ka cabiray khamsa marka qaabkaasi baa lagu tawjiihin tan kalena maydh waajiba inay tahay in la baraarujiyaa way habboon tahay oo markaa lixda lagu daraa laakiin halkan sheikhu wuxuu maray shantii adiga kaa soo fulayey adigana maydha lagugu yeelanayay aanad cid kale maydhaynin ayaa uu tilmaamay waana kuwii niyada waajibsanayay qaarkood baa yidhi kuwa aan niyada waajibsanaynin haddii masalan kuwa kale lagu sii daro sida maydkaa maydhiisa dee qofkii jidhkiisoo dhani wada nijaasoobaynaa dee maydh toddobaad ka dhiga bay ahdeen haddii kolleyba shay aan niyo waajibsanaynin dee lagu tirinayo shantan qura aan lagu qaabsanayn ee maydka maydhiisana la tirinayo iyadaan niyadiisu waajib ahayn de haddaba qofkii jirhkiisoo dhani wada nijaasoobay siduu u dhan yahay ile isnabay yahdeen maydh baa ku waajibaysa waayo jirhkii oo dhan baa dee wada nijaasa dee isagana haddaba kusoo daroo waxaa tahdaan muujibaat lqusli sabca laakiin ahlulcilmigu waa ka diideen qaarkood sida masalan bayjuuriguba uu ku tilmaamayo xaashidiisa ibnu qaasimka uu saaray wuxuu yidhi dee maydhu waajib maaha baanu ku odhanaynaa jidhka hadduu korka sareba ka fiiqo oo sooma heli kara buu yidhi maxaad noogu waajibinaysaa kashdibaabuu samayn karaa waxaan gebigeedaba inuu ka xaquuqe ou meeshaba diirkan sareba raaciye maxaabaad noogu waajibin markaa shantan shiikhu doortay waa fiican tahay waa wixii niyada waajibsanayay qofkana ka soo fulayay maydka maydhiisuna maadaamay in badan dhacayso qofkuna si u hilmaami karo haddii shantan uun lagu gaabiyo iyana in lagu daraa waa wacanta oo dariiqadii abishujaaca in iyadana lagu daro oo la yahdo waxba niyaba yay waajibsanine dee waa maydh kugu waajibaysa inaad samayso adigoo ila isku samayn mayse maydka aad ku samayso markuu intaa inoo tilmaamay ee shantii qodob ee maydka markaa maxalee maydha waajibinayey shantii qodob ee maydha waajibinayey hadday tahay xubinka intiisaa hore oo farji markaa loo isticmaalo oo masalan la geliyo iyo haddii ay tahay mani soo bixiddeed iyo haddii ay tahay masalan xaydkii markuu goo iyo nifaaskii iyo wilaadada markuu intaa ka soo gudbay ayaa waxa uu tilmaamay faslun fii furuudi alqusli fasal wuxuu u yahay faradyaalka maydha maydhi farad bay leedahay ama arkaan bay leedahay farad iyo waajib iyo arkaan inaga nidhi meelo kooban mooyaane waa isku mid marka furuudulqusli maydha arkaanteedii iyo faradyaalkeedii shay-aani waa laba shay anniya inaga nidhi tamaydku waxba waajibsan mayso laakiin adigu markaad maydhanayso laabudda min niya wa huwa an yanwiya waa inuu niyoodo rafca aljanaaba janaabada koryeelisteedii waa inuu niyoodo oo inuu janaabada xukumkeedan manciga ah dee iska kor yeelo aw rafca alxadathi alaakbar ama xadadka weyn inuu iska kor yeelo ama janaabo ha noqdo ama xayd maydhi wuxuu doonaya ha noqde xadasulakbar inuu iska kor yeelo aw farda alqusli ama maydha faradkeedii inuu la yimaado waa inuu niyoodo maydha faradkeedii inuu la yimaado oo wixii maydha lagama maarmaanka u ahaa aw naxwa dalik waxa iyo wixii la mida waa inuu niyoodo cinda wali cinda qasli awali juzin min badani marka ugu horeyse uu maydhayo juska ugu horeeya jidhka jidhka halka ugu horeeya uu ka bilaabayo waa inuu arrintaa iyadaa niyoodo oo niyadu waa maadaamay tahay markaa qasdu shay muqtarina bificlihi ficilkiisa halkee ugu horeeya waa jidhka meesha u horeeya uu ka bilaaba janaabaduna meel laga bilaabo ma leh macnaha sunnada iyo waysadan ka horeysa iyo umuurahani waa sunne laakiin waxa weeye waajibku wuxuu yahay waa tacmiim اlbadan biاlmaa jidhka in biyaha la wada gaadhsiiyo hadday tahay jasadan wa shacran tu ay u tahayba waa in la wada gaadhsiiyo maadaamay sidaa tahay horta niyadaa waa inuu la yimaado niyadaasi waa inuu la yimaado oo markaad maydhanayso waa in niya jirtaa haddaad se saad u joogto intaad wixii horeba ilowdays tidhi war waad gubatay ni kululaa maanta aad tidhi oo aad iska maydhatay oo mar dhow lawyaa oo heedhe miyaanad awal lahayn waxba iga xumaaday oo waxba iga yara si noqday mar dhowadaad seextay miyaad lahayn ya riyadaan wax ku yara arkay awal miyaad odhan aryaa tii waan ilaawey aryaa runta adaa bay xasuusiyey taasi maydh maa maad niyoonin maxaad niyootay qabowsi odigi haddeer iska qabowsanaya ilaa waan gubanaya marka marka ugu horeeya niyadaa iyo kuwa maqaamkooda degi kara waa inaad niyootaa ahaani ka labaad waa qaslu jamiici shacri timihiisu siday u dhan yihiin waa inuu maydho timihiisii alkaiifi cufnaa iyo walkhafiifi kuwii fududaaba iyo wa jamiici basharatihi jidhkiisu siduu u dhan yahay xataa maa taxta gulfati اlaqlaf xitaa balagta kii balagta lahaa waxa weeye hoosteeda kulay ku tahay waayo xukmu daahir bay leedahay macnaha buuryada iyo balagta so af soomaaliga isku mid noqon mayso waay haddaanay dee meelaha qaara kusii kala duwanaanin waxay noqonaysaa buuryadaa xitaa shaksigu haddaanu gudnayn oo buuryadiisii leeyahay buuryada gudaheeda wixii ku jira oo intaa marka la gudaya la jarayo ee xubintaranka kurtiisa hore bannaysa haddii xitaa intaasi jirto oo wax gudagalaan de waxay noqonaysaa waxaa in la maydha waayo xukmu daahir bay leedahay xukumka wax muuqda bay leedahay guditaankan laga tegay uunbaa dee meesha waxa weeya ku qariyay haddii si saxa la yeeli lahaa ma qarsoonteen marka wuxuu leeyahy jidhku siduu u dhan yahay timo iyo jidhba xitaa timo khafiif ha noqdeen ha adkaadeen oo timo badan ha noqdeen farqi male kuwa cufan waa la wada maydhaya xitaa haddii shaksigii buuryo leeyahay oo xubin tarankiisii buuryo leeyahay ama balag midaad tidhaahidba wixii ka hooseeya ee ku jira ilooba ilo waa in laga maydhaa gudaha waa in la maydhaa waayo waxay qaadanaysaa xukmu daahir xukumka wax muuqda bay qaadanaysaa xukmulbaatin maaha meel qarsoon maaha khaladkan la gala ee balagta la jari waayo unbaa qariyey meel qarsoon maaha marka waa in la maydhaa allahuma ilaa dee shaksigu inuu dee biyo iyo dee ciid iyo dee waxyaabaha ama ay dee ciidun hawsha ku qabsato oo uu waayo mooyaane oo markaa dee tayamum ama haddii biyo la waayo dee loo wareego haddii labadaba la waayana dee arrintii ay noqoto markaa arrin qofkii dee ka wada dhacay oo qaabkaasi meesha kaga baxaya hadhow maxaa lagu yeelanayaa faaqidu dahureynka ka labada laysku daahiriyaba waayay biyo ciidba sida qofka derbi lagu xidhay ama meel dee saa loogu tiiriyey ee la tingiigiyey ama masalan meesha uu lagu xidhayba meel nijaasa tahay oo jeel nijaas ah aan biyana oolin mutanajisna ahoo nijaasoobay oo ciidaad meelaad gacanta ku dhufataba aan lahayn ama ha lagu xidho ama ciiddiiba ha ka qoydo cinda shaaficiya oo meeshiiba waxaad maraysaa kayntaasoo arladii waa dhiidhi biyana ma jiraan biyana lama hayo tan noocaasi oo kale ah bay ahlulcilmigu yidhahdaan faaqidu ahuurayn marka haddii dee uu faaqidu ahuurayn noqdo dee waa masalo kale oo marka iyada dee biyahan iyo tayamumkiiba meesha waa ka baxaya laakiin qofkii muxuu yeelayaa masale marka salaaddii usoo gashoo kale siduu yeeli qolo waxay yidhaahdeen sidiisuu ku tukanaya wax allaaliyo wax damboo lagu leeyahayna ma jirto waana markaa qowl ka mida aqwaasha imaamu shaafici qowl labaadna waxa uu leeyahay maya ee lixurmati lwaqtigu u tukano dabeedna waa hadhowna waa soo celinaya iminkana waa uun wakhtiguun baanu salaad ka marhnaysiinay qolo kalena waxay leeyihiin maya wax ku waajibayaa ma jiraan iminka wax allaaliyo wax lagu leeyahay ma jirta qadaa baa ku waajibaya beriga uu awoodo buu soo qallaynaya iminka isdhaqaajin maayo qolana waxay yidhaahdaa maya waa loo sunneeyaa iminka inuu tukado ee waajibkumaha afartaa qowl baa ku jira iska soo ururi qofku hadduu intaba waayo cala saxiixi raajix waxba dambe laguma leh sidiisaanu ku tukanaya noocu u yahayba waana sida imaamu nawowi laftiisu oo sheekha madhabka ahi uu doortay oo waxa weeyaan fii kutubihi taxqiiqa iyo keyrkiiba uu markaa ku doortay ee uu yidhi iyo majmuuca iyo keyrkiiba uu yidhi waxa weeyaan faaqidu dahureynka iyo qofkii cudurdaar ku dhacaaba qof kastoo cudurdaar ku dhacaa oo cudurdaar u diida dee dahaarada sideedii inuu u gutaaba uu ku dhacaaba masalan markuu masalada taxriiriya ee qaabka cudurdaarada iyo qeybta caamka ah iyo qeybta naadirka ah iyo qeybtaas sida loosii kala qaado iyo oo hadda aynaan doonayn inuu waqti badan ku lumino markuu intaba tilmaamay wuxuu aakhirka ku gebagabeeyaa war qofku hadduu intuu awoodi karaya sameeyo wax dambe lagu mala si aawadeed baa sheekh ibnu cuthaymiinna fii bacdi kutubihi wuxuu qaacideeyaa kullu man tacabada allaha calaa qadri istidaacatihi falaysa caleyhi icaada qowlkaasaana saxa waana qowlka imaamu nawowina rajaxayo qof kastoo ilaahay intuu awoodi karaya ku caabuda soo celin laguma leh qofka maxaa saaran waa fataqu llaha ma staactum inta awoodi karaysaan rabbi ka baqa marka qofkii oo waxba waayey in la kalifaa arrin saxa maa lakiin insha allah tayamumka kolley halkaasay mawduucu keensanaya haddiinu ka maarmi weyno halkaasaynu ku yara faahfaahin haddii kalena intaasi waa kifaaya marka qof cudurdaar ku dhaca mooyaane xataa taxta alqulfa waa la maydhaya waayo xukmu daahir bay leeda amaa haddii qofku meyd yahay see loo gelayaa balagtaana leeyahay waxa weeye marka waa la maydhi kadibna waa loo gebagabayn wixii balagta markaa hoosteedaa ku jira waayo isaga kalaa bixbixin iyo howla howlo looma baahna waana lagu tukan waana la aasi cinda sheekh ibnu xajar waana qowlka aynu dooranayna oo haddii laga maarmi waa in tayamumka loo raacayo haddii xitaa tayamumka lagaba ridana calaa qowli bacdi ahli lcilmi dhib kuma jiro laakiin ramligu isagu wuxuu leeyahay maya ee waa la maydhi meydka laguna tukan maayo waana la aasaya bs waayo insha allah waxaynu kaga warrami doonaa janaazada haddii allayna gaadhsiiyo bal inay maydh kaamila uga dhigayaan shaaficiyadu shardi lisala oo salaatu ljanaaza inay maydh kaamil ahi inay ka horayso shardi uga dhigayaan ayaynu tilmaami doonaa marka isagu ramligu marka qaacidadii madhabka la eego isagaa waafaqsan wuxuu leeyahay ma jirayso tayamumna meesha ma yaallo laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy war tayamumku waa yaalla marka cajzigu dhaco oo qaacidadii madhabkanba ma khilaafsaniye arrintu waxa weeyaan tani waa mid cudurdaar keenay marka waxa weeyaan tayamumka maqaamkeeda degaya sida mawaadic badan ba lagu yaqaano oo qofka xayiga ah loola dhaqmo kan meydka ahina maanta waa sidii waaya marka laakiin insha allah halkaasaynu tilmaami doonaa oo aynu madhabkana ku khilaafi doonaa arrinta noocaasi ah wa sunanuhu aswaak sunantiisu waxay noqonaysaa asiwaak cadayasho sidii salaadii ale sidii weysadii oo kale sidii weysadii oo kale iyo watasmiya marka la maydhanayo bisinka oo loo qabto iyo walwuduu qabla alqusli maydha ka hor in la weysaysto waxaasoo dhan waa sunne iyo watacahud lmacaaif macaaifta meelaha laablaaban in loo dadaalo iyaduna waa sunne oo qofku haddii calooshiisa iyo laablaab ay leedahay iyo wixii la mid ahay in loo dadaalo meelaha laablaabanoo la maydho dee si waxan loo hubsado bal in biyuhu si fiican markaa ay u gaadheenoo si fiican loo maydho iyo wa takhliilu shacr timaha isdhexgelintoodii faraha la dhexgelinaya iyo wadalku duugitaankii bacdu ahlilcilmina de ay waajibinayaan macnaha duugitaanka waa imraaru yaddi cala aljasad weeye dalkigu waa in gacanta la marmariyo jidhka marka gacanta marmarinteydaana dalkigaah iyo duugitaanka waxaa looga jeeda waa marmarintaa jidhka markaad maydhaysee taasina waa sunne haddaad biyaha muquurto oo qura waa kugu filan yihi iyo watalii saddex maydh saddex jeer maydh sidii weysadaba saddex jeer loo marinayay saddex jeer maydh intaasiba waxa uu leeyahay waxay noqonaysaa sunne sunne ayay noqonaysaa waaya faslu fi shuruudi ahaara min alxadaayn markuu sunantii weysadana raace sunantii maydhana raaciyey ayaa wuxuu rabaa haddana inuu inoo tilmaamo shuruud ay leedahay alطahaara min alxadaayn alashqar wاlakbar xadaska kiisa yar iyo kiisa weynba shuruud lagama maarmaan ah wa shuruud ahaara can اlxadaث اlashqar iyo wاlakbar xadadka ashqarka ah iyo akbarka xadaska kiisa yar iyo kiisa weyn shuruudda shuruudda dahaaradeedu waa alislaam qofku waa inuu muslim yahay qofka maalan ay ka ansaxayso markaa rafcu lxadadka waxa uu noqonayaa inuu waxa weeye uu muslim yahay oo qof aan muslim ahayn wuxuu rabaa inuu kugu yaado dahaaradiisu ansixi mayso lianna dahaara cibaada mardonaana waa cibaadana dee cibaada gaalkama ansaxa marka xadaska yariska koryeelistiisa oo weysadii wixii la mid ah iyo xadaska weynaska koryeelistiisa labaduba waa cibaado cibaadadiina gaal ka ansixi mayso haba laga rabo ee laakiin waxaa laga rabaa hadihi ahaara wamaa laa tasixu ila bihi oo wahuwa atalafut bishahaadatayn waxaa laga rabaa maydhaa iyo weysada iyo wixii aanay la-aantood ansaxayninoo dee islaamnimadii shahaadataynka inuu ku dhawaaqo marka mar hadduu shahaadataynkii inaga diiday waxba ahaaradiisani ansixi mayso waxba ahaaradiisani ansixi mayso qaacidada guudi ay sidaa u idlaaqayaan waxay ka soo reebaan gabadhii masalan ahlulkitaabka ahayd ee muslimku qabay dee markay xaydkii ka maydhato si ay ugu xalaalowdo ninkeeda waxba cibaadaba yaanay noqon oo cibaado maaha oo waxay markaa cibaado ku helaysa maaha laakiin marka waxay u noqonaysaa rafcu اlxadaث xadadkii in markaa la kor yeelo litaxila lixaliiliha almuslim si ay ugu xalaalowdo ninkeeda muslimka oo dee ninkeedii muslimka ahaa markay xaydku ka dhammaado na dee soo maydhu odhanaya marka waa ka ansaxaysaa cibaado ahaanse uga ansixi mayso hadday xitaa markaa muslimto oo markay soo maydhato ashahaadato naa ku celi tii hore mid maaha baynu odhanaynaa naa tii hore inaga daayo hadda hadda si wacan oo cibaado ah dee haddaba u soo maydho marka waxay noqonaysaa maalan waa mid aan ansaxaynin oo gaalkii ka ansaxayn markaa cibaada o dhani maxay u baahan tahay de alislaam shardigaasi waa shardi aasaasiya oo xadasaynkan un maaha eh dee wixii umuuraaba ay ku xidhmayaan markaa shaygii maadaama uu niyey u baahan yahay oo cibaado yahay ma ansaxayso gaalka ansaxi maayo qodobka labaad wuxuu yidhi watamyiiz tamyiiz wax kala soocid mumayiz qofku inuu yahay mumayiska ahlulcilmigu dhowr calaamay u sheegaan da go-an male had iyo jeer toddoba jirka iyo meelahaasu kusoo xasilaabay ahdeen laakiin da go-an male ee waxyaabaha qaarkood waxay ku qaydaan waa an yafhama alkhitaab wa yarud aljawaab odhaahda lagu leeyahay waa inuu fahmayaa hadalkana kaaga jawaabaya kuu celinaya waa qofkaa yaree sida caqiibadal aad ula sheekaysanaysa hay adeer ka waraalka waa gar xaggee ciddaasi jirta aduu maxaad samaysaa maxaad guriga ka joogtaa de waa ilaalinaya guriga yaga ee dee hadalka kuu celinaya ee kaa timi sidii qof weyn buu kuula sheekaysanaya qaarkoodna waaba kasii hoosaysiiyeno waxay yidhahdeen waa an yufariqa bayna yamiinih wa shimaalih waa inuu midigtiisii bidixdiisa kala yaqaana inaga waxay ku baaa barakaday hadalka ka bilaabayaanba iyagoo markiiba waxa weeyaan uu naaska jaqayo oo barakadii weli saaran yahay ayaabuu hadalku ka soo boodboodaya qaarkood marka ma midig iyo bidix buu kala garan waaya misna mumayiz maaha qowlkaas sax maaha qaarkood baa xitaa gaadhsiiyey oo yidhi markuu timirta iyo dhuxusha kala garto labaduba cas yihiin moogta hadday tahay timirtan inoo soo qaado intaad dhuxul yar meelaha u dhigto casoo qurux badan hadduu iska soo rujiyo waa bahalqaadka noocay soomaalidu yahdaan moogta dee maska halkaa maraya soo qaado haddii la riwaayad buu moodaya iska soo qabanaya kaasi tamyiiz ma leh oo waxay ka qaataan qisadii masalan nebiyullaahi muusa maca fircawn ee dhuxushii iyo hawshii marka laakiin qowlka ugu fiican aqwaasha ahlulcilmiga waxa wey inaanu muddo ahayne waa inuu qofkaasi noqdo mid keligii wax cunaya an yaأkula waxdahu wayashraba waxdahu wayastanji waxdahu manaa umuurihiisa waa inuu keligii maamulanaya waa inuu keligii wax cunaya keligii wax soo cabaya waxay siiyaydo aanay arintu ahayn markuu doono dukaankan yar intuu iska qabto tuu lacag yar helo ad imaka ma u yara dhiibto oday yaroo meelaha maraya adeero waa inuu markiiba halkan ka dusaado hawlihiisa soo maamushaa oo kaa timi ki yaraa halkan wax kala fiiqaya wariyaa ku siiya lacagta caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa ha oo dabadeedna dee dabadeedna iskriin iyo intan iyo kaatim waxbuu kala shubay intaanaan soo iibsadayo weliba kunna waa la soo hadho halkanaan soo gashado markaasuu ismaamulayaa mogti waa ismaamul marka waa inuu noqdaa qof keligii ismaamulaya markaasaa la odhan karaa waa mumayis waa qof wax kala soocaya cuntadiisa waa maamulanaya biyihiisa waa maamulanaya istijadiisa qofna odhan maayo qaaday haysiya hadal iyo la soo geli maaye markay qabato qunyarba halkan biyo iyo wax ka qaadanaya suuligiisaa iska gelay waxuu kaa weydiinayaa ma jirto iyo halkanaa la iga hayaa iyo maxaan yeelaa ma jirto ka noocaasaa la odhanaya mumayis mumayis marka tamyiiz weynuu leeyahay qofku marka la rabo labada xadas inuu iska kor yeelo muslimna waa inuu yahay tamyiizna waa inuu leeyahay markuu intaa inagala hadlay oo umuurihii niyada ka daba tegaya ee xaqiiqatan xukmun maxalun wa zaman kayfiyatun shardun waa maqsuud lxasan halkii toddobadeenu sheegaynay marka ay noqonayso masalan cidda xaq u leh inay niyooto oo quyuudaadkeedii wax ka mida inoo sheegay halkaa aynu xoogaa kaga soo ishaaray ayaa iminkana wuxuu doonayaa biyihii inuu ka hadlo oo iminka laba qodob buu inagala hadlay oo maqaasidii ka mid a alwuduu iyo alquslu isaalatu najaasadiina waxbuu ka yaro galay oo istijaagii iyo waa kii halka ax soo yaro taataabtay haddana wuxuu rabaa wasaaisha midhkii ugu muhiimsanaa afartii wasaaisha kii ugu muhiimsanaa inuu inoo tilmaamo waayo hala maydhaynu nidhi hala weysaystana waa nidhi su-aal baa inagu soo noqonaysa haddii jeer fiqigana markaad doonaysa inaad fahanto calaa sabiili as'ila in badan laisku weydiiyaa oo adaa su-aal isaga celinaya oo wadaadka hadalkiisanaad su-aala ka samaynaysaa oo kaannamaa markay niyadu ii ansaxdo adiga le dahaaradu niyay u baahan tahaye bimaadaa atadaharu bihi maxaan ku dahaaro qaadanaya maxaan isku daahirinaya waay ama biayi shayin taxsulu dahaara maxay kusoo xasilaysaa dahaaradu waa inaad su-aal isweydiisaa si hadalkii kuugu soo baxo markaasuu kuu sheegayaa waxay kusoo xasilaysaa biyahan aan kuu sheegi doono yaa kow ka ah bal waayo biyahaad sheegaysa sheeg marka haddii jeer qaab su-aalood ayaa lagu soo ururiyaa oo iminka kuwii aynu soo marnay oo kale kam ka miidhan baad kusoo ururin karaysaa masalan kam arkaan alwuduu oo aad markiiba halkaa kusoo xasilisho lix ku sheegto kam nawaaqid alwuduu oo aad afar ku sheegto kam muujibaat lqusli oo aad shan ku sheegto qaab su-aale abaa inta badan laysu weydiiyaa si fiqigu kuugu soo ururo marka iminka wuxuu rabaa inuu kugu yidhaahdo maantaba maydh iyo weysuu ka soo hadlayay dee maydh iyo weysa labaduba biyay kusoo xasilayaan wixii kale waa wax iyaga bedelka ah biyaha oo ciidi oo tayamum iyo hawl noocaas oo tayamumkuna dib buu ka iman hadduu tayamum alwuduu yahay iyo hadduu tayamum alqusli yahayba bal horta tayamum ha inoo dambeeye qusli iyo wuduu buu inoo sheegay maxaynu kusoo xasilayaan biyo waa yahaye haddaba biyaha sheeg biyaha asal oo ah wixii kale ama waa iyagoo wax lagu daray tayamum ha lagu dhex daro ama waa iyagii oo masxi khufayn iyo oo iyagoo laftoodu dee biyo un kusoo xasilay faraqoqoyan meel loo marmarinayo wuxuba waa biyo uun bay ku ag wareegeysaa maadaamay biyo ku ag wareegeyso biyaha ha inoo sheego haddaba walmaau aaahir biyaha daahirka ah ee almutaahiru wax daahirinaya hee walmaau biyuhu aaahiru kii daahirkaha weeye almutaahiru wax daahirinaya biyuhu waa aahir mudahir walmaa aaahir almuahir walaa saasu qoraya biyuhu waa daahirkii wax daahirinayay biyuhu halkaa hadalka la geliyay waaya haddaba halkii hore ku xidh aniga laftaydu hadalka halkii hore aan ku xidho waayo shuruud buu inagala soo hadlayay soo ma shuruuddii maxaa ka mida buu yidhi masalan alislaam iyo watamyiiz waa min ashuruudi markaa dheh shuruuddii waxaa ka mid a halkaa hore ku xidh aydan noqode shuruuddii waxaa ka mid ah almaa biyihii aaahir lmuahir daahirka wax daahirinaya ah shuruuddii waxa weeye waxaa ka mid ah maydha ee labada xadas lagu kor yeelayey xadaska yar iyo ka weynba shuruuddii waxaa ka mid ah almaau aaahir almuahir biyihii daahirka wax daahirinaya ahaa ayaa ka mid ah waaya marka wuxuu rabaa inuu kugu yidhaahdo ila shuruuddii buu inoo baabeeyey xadaska asqarka ah iyo akbarka kow wuxuu inoo tilmaamay meeshii in loo baahan yahay hortuu niyo waa qodob ma niyada xaggii hore ruknigii bay ahayd kasoo gudubeen waxaa weeyaan shuruuddii wuxuu inoo tilmaamay in loo baahan yahay xadaskii yaraa iyo kii weynaa labadii qodob iminka aynu sheegno alislaam watamyiiz labada ah shuruuddii wuxuu yidhi qofku waa inuu muslim yahay waana inu wax kala soocaya saddex shuruuddii wuxuu yidhi waxaa ka mida almaa aldaahir almudaahir biyo daahira wax daahirinaya in la helaana waa shardi biyo daahira oo wax daahirinaya in la helaana waa shardi oo falaa yasixu ansixi maayo rafcu lxadath xadath koryeelistii ansixiba mayso walaa isaalatu najis ama najasta doontaba dhe anaa dhowr luqa ku jira ilaa shan luqo walaa isaalatu lnajas ama najis ma ansaxayso nijaasada suulinteedii ilaa bilmaai lmulaq ilamaa biyihii sii daysnaa mooyaane biyanimadoodii ku baaqi ahaa mooyaane wa huwa maaulmulaquna waa maa nazala min asamaa aw nabaca min alardi waa wixii cerka ka soo dega ama dhulka ka soo baxa biyuba say u dhan yihiin labadaasay ka kooban yihin mota waa wixii dhulka ka soo baxa ama cerka ka soo dega maaulmulaq waa maaun markaa baaqin calaa asli khilqati waa biyo ku baaqiya sidii alla ku abuuray ama dhanaan ha noqdeen ama qadhaadh ha noqdeen ama macaan ha noqdeen biyaha baddu waa maaulmulaq huwa ahuuru maau xilu maytatu nebigu wuxuu tilmaamay badda biyaheeda markii la weydiiyey maku weysaysanaa waxa uu tilmaamay oo maku dahaaro qaadanaa waxa uu tilmaamay biyaha baddu inay yihiin ahuur inay yihiin maca daalika weliba xitaa xayawaanka badda un ku noolaadee ku jiraana uu xalaal yahay midab kastoo uu leeyahay iyo nooc kastoo u eg yahayba mar hadduu xayawaan badda un ku noolaada yahay isna inuu xalaal yahay saasuu inoo tilmaamay marka maaulmulaq waa biyaha sidoodii asalka ahaa ku baaqi ah oo bimacnaa qeyd laasimaya oo aan sinaba uga fakanayn aanu markaa ku xidhnayn haddii biyaha wasfi ama qeyd iskaga xidhani jiro oo meel kastoo la geeyaba ay magacii biyanimo aanu hadhayne mar kasta magaciioo wax ku qaydan yahin la daba dhigayo dee biyo caadiya maaha laakiin ama biyaha badda ha laga keeno ama webi ha laga keeno ama roob ha ku soo de-e ama waxa weeye baraf markii hore fadhiyo oo dhalaalay ha waxay doonayaan ha noqdeen mar haddii markay dhalaalaan magacii biyanimo ay qaadanayaan war biyaha ii keen biyaha ii dhiib la odhanayo waa maaulmulaq marka wuxuu yihi fain taaya faidaa tagayara hadday isbedelaan biyahaasi faidaa tagayara hadday isbedelaan dacmu lmaai aw lownu aw riixu tagayuran faaxishan hadday isbedelaan biyaha dhadhankoodii ama midabkoodii ama urtoodii isbedelis foolxun oo maxay isku bedelayaan waa bimukhaaladati shayin daahir shay daahira inuu ku darmay oo yastaqni canhu lmaau oo yastaqni lmaau canhu biyuu xaggiisa ay ka kaaftoomayaan ka zacfaraani iyo walushnaani iyo waljushi iyo walnuurati iyo walkuxli lam tujzi aahaaratu bih biyaha aan khulaasayna haddaba marka hore horta xukun buu ina siiyey xukumkaasoo ah xadath lama kor yeeli karo adoo biyo isticmaalaya nijaasna lama zuulin karo adoo biyo isticmaalaya ilamaa maaulmulaq inay yihiin mooyaane bishardi biyuhu maaulmulaq waa inay yihiin marka biyuhu maaulmulaqna waa sidii alla ku abuuray oo waa biyo kastoo cerka ka yimi ama dhulka ka soo baxa haddaba biyaha markaynu isla fahanno xadaska waxaynu ku kor yeelaynaana biyaha mulaqa inay yihiin nijaasa meeshay ku dhacday waxaynu iskaga zuulinaynaana inay biyaha mulaqa ay yihiin oo madhabkuba marka horeba waxay wax ku daahiriyaan biyahan yahay markaynu intaa isla fahanno biyihii mutlaqnimadkii wixii ka saarayey ee ku darmayey ayaynu kala qaadaynaa biyihii maaulmulaqah halkaa iska yaalay waxaa ku darmi karaa marka koobaad waa laba midu waa wax nijaasa iyo wax daahir ah waxaa daahirkaa sii kala qaadmi doono wax biyuhu ka kaaftoomayaan oo biyuhu ay ka hodantoon yihiin iyo wax aanay ka kaaftoomayn laakiin bal horta marka hore aan duuduubne in biyihii nijaasa ku dhacdo iyo in shay daahir ahi ku darmo marka hore labadaa qodob ii haya markaad rabto inaad khulaasayso markii labadaasi ku dhacaan biyaha laftoodu ay ku dhacayaan inay yar yihiin iyo inay badan yihiin u kala qaad hadday yar yihiin waa maa duuna alqulatayn wixii qulatayn ka yar foosto qadarkeed wixii ka yar waa ilaha foosto qadarkeed wixii ka yar hadday badan yihiinna waa intaa wixii ka badan intaa iyo wixii ka sii badan wey marka badnaantii waxay noqotay maa duuna alqulatayn foosto wixii ka yar oo qulatayn wixii ka yar qadar qulataynku qadar foosto qiyaastaas iska noqonay ama wax yaraa ka dhirmeen ama wax yaraa ku darmeen aqwaashu waa ku yara kala gedgedisa laakiin waa foosto un dhowdhow adugu foosto iskaga qiyaas wixii badanina waa foostada iyo wixii kasii badan marka biyaha haddii nijaasa ku dhacdo oo waxaan ku dhacaa hadduu nijaaso yahay gebigeedaba hadday biyihii yaraa yihiin ee qulateynka ka yaraa foostada ka yaraa bimujaradi mulaaqaati nijaasa ayay ku nijaasoobaan cinda almadhab inay markaa nijaasa ku dhacday oo qura oo haddii mid yari kaadi yar ku soo qaado tamaandho yaroo ku tifsiiyo oo yaada ma aragtaan tibiq tibiq tibiq ku siiyo waxa weeye biyahaas waynaga nijaasoobayaan iyagoo aan dhadhankoodii isbedelin oo urtoodii isbedelin oo midabkoodii isbedelin mar hadday yar yihiin waa ka cararaynaa ar maxaa kuu geeyeen kaar baad qabtay laakiin hadday qullatayn iyo ka badan yihiin waxa quroo ay ku nijaasoobi karaan waa taqayur waa isbedel qura hadduu maantaba tamaandhandhanoo kaadiga ku shuba ka guri mayno biyuhun baynu u tegaynaa urinaynaa haddii waxba ka uri waayaan oo waxa weeye sanka saaraynaa oo markaynu urino oo midabkoodii eegaynaa kaynin waxba kuma jiraan markaasoo kale dhadhanka waa laynoo ogolyahay lidaruura nijaaso looga carari maayo oo dabeedna aynu dhadhanka saa eegno waryaa midhka dhadhami maayo waa caadi dee inoo soo shubaa ku weysaysanay wey martaan saddexdii midna isbedel idaa balaqa almaau lqulatayn lam yaxmil alkhabas biyuu hadday qulatayn gaadhaan markaa ma aqbalaan nijaasta way iska difaacayaan qaaliban xukumka nijaasta intaasaynu ku soo ururin waxaan ku dhacay hadduu daahir yahay waxaan ku dhacay hadduu daahir yahay daahirka laftiisii laba u kala qaad wax mukhaalida mukhaalidka waxaa looga jeedaa wixii aan biyaha laga saar laga saari karay waa wixii aan biyaha laga saari karay sida shaah inaad ku kariso imanka haddaad biyaha shaah ku kariso inkastoo caalamku imanka technolojiyad casriga marayo wax kasta kala saaraysa misna qaalibkeenna iyo inagu aragtideennaynu ku hadlaynaa laakiin hadha waxaa dhacaysa aharu taqniyat alxadiidi fi lkhilaaf alfiqiyi sida wadaadka kitaabka aleba kitaabkiisa qayimka ah doctor hishaam ibnu cabdilmalik ibnu cabdallah ibnu maxamed markaa adigu wadaadkii reer aalu sheikh uu tilmaamayey oo masaa'il badan sida fiqiga isu bedelan uu sheegayo haddii maadada sideeda loo kala saaro hadhow mukhaalidkeennana daqiiqad la kala tuuro laya biyo saafiya miyaana kuwa ahayn ile waa tan xitaa nijaasaadkii laga dhex saaraya bullaacadihii la safaynaye de taasi waa masale kale laakiin asalka fuqahada halkan baynu rabnaa waxay u jeedaan mukhaalid waxay uga jeedaan shay daahiroo aan biyaha hadhow laga sooci karay dib dambe looga saari karay sida inaad shaah yar ku darto ama liin ku shubto ama canan isku shubto ama masalan asal ku rido oo biyaha gebigoodiiba asal ku gurto ama maraq ka dhigto oo hilib iyo wax geliso oo ku kariso kuwaas oo kale maxaa la odhanayaa waa bimukhaaladati shayin daahirta halkuu sheegaya weyaan mukhaalid baa la yidhahdaa shaygu hadduu ka soocmayo biyaha laga soo saari karayo ilamaa inuu ku dhex firdho dee ku gogo mooyaane sida xabad cuuda ama qori udgooni maqbaalkan maxaa la yidhaahdaa had iyo jeer geedkan aynu subagee ku darna maxaa loo jeeda geed xamariga haddaad laan geed xamariga iska geliso iminka biyaha oo ka soo saarto dee mar dhow biyihiiba waxay noqonayaan geed xamar sidiisii ah laakiin ma aha mukhaalide mujaawir baa kaa la yahdaa waa wix biyihii la dirsayo waa kan ka baxay waa wax laga saari karayo haddii lagu ya waar ka saar bahalkan aad dhex gelisay dee waad ka dhex saaraysa lakiin urti baa ku hadhaysa abad axbad cuuda geliso imika xataa cuudka meelaha yaalla bad geliso mar dhowba biyiiba iska kabacayaanoo udug yeelanayaan laakiin adigaa wixii ka tuur waar ka tuur ka tuur bahalkan aad dhex gelisay biyaha waa maxay hadii lagu yaa labada hadduu mujaawir yahayna mutlaqan biyaha waxba ma yeelo hadduu mukhaalidkaa ku darma yahayna waayo waa ka soocuun hadduu mukhaalidkaa ku darma yahayna biyaha marnaba nijaasayn maayo ila waa laba shay oo daahiroo kulmae laakiin wuxuu ka saarayaa wax loo yaqaano dahuuriya inay biyo wax daahiriya noqdaan buu ka saaraya oo markaad iminka biyihii ku darto shah madow dee wuxuu biyo maaha waa shah mar haddii magacii biyanimo dhaafeen shardi waxa ah inay magacii biyanimo dhaafaan hadday magacii biyanimo dhaafiyaan oo kii kastaaba ku yihahdo bashaha igu shub dee kuma weyse qaadan kartid ma suuragalaha inaad tahay waa in yaroo shaha unbaan ku daraya xitaa sonkorna kuma darine waalan iskaga weysaysano ma soconayso haddaad canan isku darto laguma weysaysan karo magacoodii waa isbedele cananis sharaabka idhib baa lagu odhanaya ama liinta markaa kuma weysaysan kartid ma odhan kartid oo waxaan ku darayba saca barki waxbaba ma ahayne intaa yaruma saa guda waarina maken waan ku weysaysanaynaa waa tanag dhane ma suuragalaha waayo magacoodii isbedeli haddaanse magacu isbedelina in yar ay tahay oo midabka haddii dood waaa ka yaba yara bedeshee magaciisma bedelin haddaa tahay cananis war cananis maaha waa biyoska soodiyaha cananiskana ku sheegina haddii magacii uu baaqi yahay waa lagu wayse qaadanaya waayo cananis waxba ma yeelay waa shay daahira shayga daahirka ah biyaha marnaba nijaasayn maayo laakiin muxuu ka saarayaa in lagu dahaaro qaato dahuuriyadii buu ka saaraya waayo magacii buu ka bedelay biyihii maraq bay noqdeen waa maraq ma maraq baad ku weysaysanaysa ma suuragalaha mushaah baad ku weysaysanaysa magacii bay dhaafeen biyanimo bishayin daahirin baanay ku dhaafeen marka shay daahira ku darmana hadduu mujaawir yahayna waxba yeeli maayo hadduu mukhaalid yahayna haddaanu magaca ka saarin waxba yeeli maayo laakiin hadduu magaca dhaafiyo oo magacii biyanimoba meesha ka baxo iminka biyaha maantaba asal haddaad ka buuxisay ribcas noqdaan mar haddii magacii biyanimo baaqi yahay maxay noqonayaan de waa daahir waana lagu dahaaro qaadanaya ha waar biyaha asal kale igu shub mar hadday sheekadu taagan tahay mar haddaanu kuohan waar wuxuu biyo maaha waa asale hadduu magacii ka gudbaan waxuu ku yahada adeer kuwan biyaha ku sheegi iyada biyanimo tuur hadduu magaca biyanimo dhaafaan waa shay kale lakiin inta magacii biyanimo baaqi yahay waa daahir mudahira haddii kale daahir bay noqonayaan aan waxba daahirinayn waayo magacii way ka gudbeen haddaad doonaysa cab haddaad doonaysa wax kale ku karso waa daahir marada meeshaad kaga qubtana waxba ku yeeli maayaan laakiin kuma dahaaro qaadan kartid su-aal baa la isweydiin karaa dadkeennana ku badan waxa weeye kaadida xoolaha siiba geela markay biyaha ajayso oo maxay noqonayaan biyahaasi baa la odhan karaa sow shaaha kagama dheragno weliba reermiyigeennu markay doonaan waxay yidhahdaan shaha ajadaaba macaan way xiiseeyaan arsaa ma utaqaana mise aad miyiga uma taqaanaan waaba ka helaanba shaaha biyaha ajadale lagu kariyaa waaba waa yaro rasiimsan yahay tolo makaadidii baa u rasiimsay waa jecel yihiin markay doonaan waana iska cabbaanoo marka balliyada iyo geelu galo waa la iska wada cabbaa xidna isuma joojiso maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa cinda almadhab sida fatwaduna ku dareersatay biyuhu nijaasay noqonayaan waana qowlka jadiidkaa laakiin qowlkii hore qadiimka ee madhabka imaam shaafici waxa weeye waxaa hilibkooda la cunaa kaadidoodu inay daahir tahay imaamku labadaa qowl buu ka leeyahy maruu yidhi waa daahir oo qowlkii hore ah iyo qowlkii dambe ee madhabka ku istiqraaray oo ah war daahir maaha marka waxay ku xidhnaanaysaa wixii laga yidhaahdo wixii laga yidhaahdo kaadida xoolaha ille waana ti laysku daweynaya nabiga ay ka sugnayda wixii laga yidhaahdo ahlulcilmiga cidda qabta kaadidaasi inay daahir tahay oo qowlkii hore ee waxa weeye imaamu shaaficina waafaqsan yahin bal bacdu ahli lcilmi ka shekh islam ibnu taymiya ay yidhahdeen saxaabada lagama soo naqlin binijaasati haddaynu qowlkaa qaadano waa qowlkaynuu ilanayna shaaficiyada bilaash bay soomaalidu waqtiyo badan u sheegatahay meelo badan bay ku khilaafaane dee waxaynu leenahay war waa cabbaynaa waana ku weysaysanayna waana hawlihiina waa ku gudanaynaa biyaha ajada leh haddaynu qowlka kala qaadanana oynu waxaan nijaas ku sheegnana oynu kaadida nijaas ku sheegnana dee waa ka carab waayo marba waxaa lagu weydiinayaa biyahani maxay isku bedeleen wadaadow haddaad tahay bisababi nijaasa isku bedeleen dee sababaad usii cabtaa meesha ma taalla ma ugu weysaysataa haddaad ti- aad tidhahdid war waxay isku bedeleen oo waxaan ka urayaa yahay bishayin daahirin kaadida xoolaha waa daahir bal markaanu doonnaa baanu isku dawaynaado marba ge- ku darsanno habeedda geele waa sax biyuhuna waa daahir mudahira marba qowlka masalada waxaad ka tidhaahdo waxaanay isku bedelena ka uraya marba magacaad u yeeshiyo ayuunbaa masaladu noqonaysa marka innagu waxaynu u iilanaynaa waxa weeye inay tahay daahir oo aanay nijaas kaadida xoolu ahayn marka ajadeenna waa iska cabayna waana iskaga weysaysanayna haddaynu se madhabka sida dhabta uu yahay eegno qowlka jadiidkaa waayo masaa'il kooban mooyaane madhab haddaad maqasho waa qowlka jadiidka ee- ee shiikha de waxay noqonaysaa inuu yahay shay nijaaso ah oo aan lana cabayn waxna lagu qarsanayn wax kalena lagu wado marka marba kaadida waxaad ka tidhahdaa un bay ku xidhnaanaysa waaya marka adigu intaa af soomaali ahaan aynu khulaasaynay ayay horta masaa'ilku ku ururayaan bal hadda halkayda masaladii inagoo dhexda kaga jirnay waktigii naga dhacaye insha allah waktiga dambe aynu isla sii yara eegi doonaa bal hadda halkayda haynoo joogo allah subxana wa tacala aclam